dadkii oo reer miyiyo xoolodhaqata ahaa oo xoolodhaqatadii xoolihii ay kala muhiimsan yihiin beerihii oo waagii hore beeraleyda iyo dadka maaragta sameeya maxaa la yihahda ayto biraha iyo waxaan ka shaqaysto ay soomaalida aad ay u yeesi jirtay oo macnaha ay u malayn jirtay xoolo dhaqatada inta badan maaliyadba waa raasilmaalba waa xoolo laakiin waxaa technology bay ahayd technologiga hadda maanta heer saraha gaaray waa biraha la- maaragtay la tumayay wax bay ahayd beeraha oo wax hadda lagu soo wada noqon hayo oo laleeyahay nolol kale ma jirto waa inaan wax soo saarno nin walba wuxuu yidhi beeran hagaajisto marka fikraaddii ayaa naxnibaysay iyo macnaha dhaqankaasi oo xoola dhaqatanimada xoolihina weli waa muhiim laakiin beerin waa samaysan karna xoolihi badan tan labaad waa arrinta biyaha biyalaanta ayaa iyadana xanibaad kale nugu eh dhanka beeraha marka haddii ceelal badan la qodo haddii waro badan la sameeyo haddii biyaha la kaydiyo waxaan aaminsanahay in beerihii laga shaqayn karo marka lacagtii aan hayno county ahaana waa yar tahay marka dowladdaa sare hadday fikirayso dhaqaale fara badan ay biyo gelin lahayd een, gobolahan oo maaragtay abaaraha iyo maaragtay xoolo dhaqatada si ay wax u soo saaraan